Shirkad duulimaadka Omaha ayaa raajisay inay xarun ku furato garoonka diirada ee magaalada Sicily ay ku siiso tababar duulimaad xirfadeed halkaas. Oracle Aviation waxay qorsheynaysaa inay iskaashi la sameeyaan Jaamacadda Morningside si loo sameeyo barnaamij duulimaad oo la aqoonsan yahay, kaasoo bixin doona bachelor shahaadada sayniska kow ee la xiriira duulimaadka. Mas'uuliyiinta maamulka Plymouth County ayaa baaraya dhacdo ku riixaysa nin meydkiisa laga helay habeenimada wadada weyn ee 75 ee waqooyiga ka xigta Hinton. Wicitaanka ugu horreeya ee 911 wuxuu yimid xafiiska Sheriff County, Plymouth qiyaastii saddexda subaxnimo, kadib markii darawal uu sheegay inay wax ka dhufteen wadada. Shabakadda neighborhood-ka waxay ka qaybqaadatay dhacdooyinka wacyiga ah saddexdii baarkood ee magaalada Sioux habeenkii Isniinta. Qoysasku waxay yariqeen dhimasha bilisha ah, cuntada waxay ka milmeen xubnaha ka tirsan waaxda booliiska magaalada Sioux. Munaasabaddan ayaa sida caadiga ah laga qabto bishii Janaayo xarunta Lyons Lawn Center, laakiin dib ayaa laga dhigay oo dib ayaa lagu qiyaasay Covid-19. Waaxda Caafimaadka Bulshada Iowa ayaa soo warisay inaysan jiraan dhimasho cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka Covid-19. 24-kii saac ee lasoo dhaafay iyo 110 xaaladood cusub. Heerkii waxtarka leh ee 14-kii maalmood waa 1.9 boqolkiiba oo la mid ah sida ay ahayd maalintii hore. Heerkii wanaagsan ee 7 maalmood ah wuxuu ka kacay 1.9 boqolkiiba ilaa 2.2 boqolkiiba. Degmada Woodbury waxaa jiray darsiin kiisas cusub ah oo la laadilaayay hal usbuucii sida cadbowga internetka ee coronavirus-ka. Kuwa kasoo horjeeda Dhumaha Kirsten Ax oo waxay weydiinayaan macluumaadka gobolka Nebraska inay ka noqdaan dhulka la seexleeyo ee shirkadda la siiyay dhul gaar loo leeyahay. Hadda mashruuca si rasmi ah ayaa laga takhalustaay. Qareenada Bold, Nebraska iyo Ponca Tribe ee Nebraska ayaa codsigan ku sameeyay warqad ay ku diraan Komishanka Adeegga Dadweynaha ee Nebraska, kaasoo ku ansixiyay Mareykanka lasoo jeeday Dhumaha ee sanadkii 2017-deeda.